waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali xasana waad mahadsan tahay waxaan u malaynayaa arrintii dhowr weji bay leedahay wejiga koobaad ragga salaanta iyo naagaha kalaqaadka la kala qaadayo oo laga dhigayo arrin raggu uu wato oo ayna naaguhu shaqo ku lahayn dhinaca arrinta way ka khaldan tahay sababtoo ah inagu haddaynu muslimiinta nahay diintu rag iyo dumarka labadaba way u taallaa mas-uuliyaddu way u taallaa taas dhinaca way ka khaldan tahay oo in ragga diida naagaha in la salaamo iyo dumarka in la salaamada taas waan waan waxay la tahay waa doodu way ka qalloocan tahay waxaa kale oo iyaduna farkufiiq mudan markaynu inagu nahay dad muslimiin ah oynu ka hadlayno mas'aladani diinta iyo xaggey ka waafaqsan tahay maxay sal ohoy ku leedahay sidee loo fahmaya taas usluub gaaray leedahay markii laga hadlayo jaamacadaha austraaliya iyo ardayda dhigata waxay u qabatana si kaloo loo eegay leedahay jaamacadaha austraaliya iyo ardadooda imanaya khadamaadka ama serviceka ay u qabanayaani waa wax ganacsigooda iyo businesskooda la xidhiidha hawl iyagu u taallo weeye businesskooda inay ka dhigaan business dadka adeegsanaya munaasab u ah marka mas'aladu mas'alo diin in lagaga hadlo mudan maba aha waa in lagaga hadlo jaamacadaha austraaliya oo raba inay arday fara badan oo caalamka islaamiga ahoo gaar ahaan dowladaha khaliijka lacagta haysta ka imanaya dadkaas ka imanaya oo waddankan lacag fara badan oo balaayiin ah soo gelinaya sidii ay uga dhigi lahaayeen dad yacni dhaqankooda iyo ixtiraamkooda iyo dhaqankooda iyo noloshooda iyo diintooda la ixtiraamaya sidii looga dhigi lahay waa arrin ganacsi arrin diin ku shaqale ma aha marka waxaan aaminsanahay in la garamariya wadadii doodu ay ku habboonayd waa garta marka dhinaca diinta waxay ka qabto waaba usoo noqonaynaa dadka ku doodaya ka waran maadaama australia la joogo dal gaala la joogo haddii nin ama naag ku doonaba ha aada gacanta kuu soo taago aad aad aad diididoo tiraahdo kuma salaamayo gaf bay u qaadanayaan muslimiintana si gooniya isha baryahan loogu hayaa marka dad baa le waa inaad dadka in la salaamo isdhexgalkii iyo wada noolaanshihii bay qayb ka noqonaysaa dadka aaminsan ka war
xasanow inagu markaynu muslimiinta nahay aynu wada hadlayno warta waxaynu ka hadlaynaa alla kacabsi waxa ugu muhiimsana qofka muslimka noloshiisa ugu xoog badani waa ilaahay xidhiidhkiisa wixii intaa ka soo hadhay marka sidii loo waafajin lahaa weeye waan ogolahay dooda in la fiiriyo mas'alada fiqhiga culimmadu maxay ka qabtaa maraaxisha kala duwan waktigii waddan muslimna la joogo iyo markaan waddan muslimna la joogin ma isku midba culimmadu ha ka doodaan ma diidani tahay culimmaday u taallaa aniguna haddii aan aragti yeesha aragti yaroo mutawaadico aada u tabar daran baan yaan ka yeelan karaa way furan tahay innaga way inoo furan tahay inaynu doodaa qabno laakiin markaynu la hadlayno ama laga hadlayo siyaasiyiinta iyo jaamacadaha waxaan aaminsanahay inay dareemaan arrintu meesha ay taagan tahay kama hadlayno markii masaajidkeenna markii la jooga kama hadlayno waxay arrintu ku timid jaamacad billions of dollars ka samaysa sacuudiga keliyata waxaan aaminsanahay lacagta kaga baxdaay austraaliya inay lix bilyan tahay waddan kale iska dhaafe marka inaynu qaadana mar walba dembi aynaan lahayn dhabarkii aanu ridana siyaasad xumaday ka mid tahay oo inagu aynu isku noqonoon isagu inagu isxagxagan waxay la tahay waxbaa terrorist iyo waxbaa la qarxiye iyo baltaa doodeedu hajo taa waa la inagu qoray laakiin tan oo kale markay joogto runta aynu sheegno dadkaan iska celin waa gartay marka diinta haddaan usoo noqono maxadiis bay ku qoran tahay mise aayad maxay diintu ka sheegaysaa salaanta rag iyo haweenka
diinta xadiis baa jira nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay ninkii qof dumara salaamayo ruux dhuxul hayuu la mid yahay waxaa kale oo jirta markii uu nabigu baycada dumarka ka qaadayey ragga gacan uu gacan qaaday markii ay dumarku u yimaadeenna wuu diiday culimada badankeedu marka waxay u arkaan in ay tahay in sinaba uusan qof ragihi qof muslimaho aan qof ragihi qof dumaraho aan u bannaanayn ama qof dumarihi qof ragahon u bannaanayn inuusan gacan qaadin sinaba ayay culimmada badankooda u arkaan culimo leh maye waa la ogolyahayna way jiraan waxaa aad kelmadan ugu dheeraaday oo fatwo aad u wanaagsan oo tafaasiilsan ka qoray ninka la yidhahda yuusuf alqaradaawi yuusuf alqaradaawina aniga aragtideeda wuxuu ku jiraa dadka fiqhiga marka la yidhaahda hadda cid runtii aan nool oon isdhaahda way labaac tahay ama siduu wax u miisaamay u miisaaman tahay ay u miisaami karaay ma jiraan maadaama marka ay sidaa tahay mas'aladu haddii culimmadii aragti kala duwan ama environmenti kala duwan ay ula soo noqoto dhallinyaradeenna ama dadkeenna muslimiintii hadday anigay weydiiyaan oo yidhaahdaan markaan shaqaynayo iskuulka markaan joogo dadka markaan la kulmo maxaan sameeyaa fatwadu markay halkaa joogto taladan anigu siinayaa waxaa weeye sidii adiguba aad ka dhawaajisay ee hore ruuxu marka ugu horreysa eed is aragtaan uusan aqoon u lahayn haddii ay noqoto wax danahoo kaaga dambaysa in uusan jirin haddii aad gacan qaado adigoo iska cararaya in uu yani ay dhibaato u geysato diintaada iyo aragtidaada oo qofkan aragti foolxun iyo miidiyadan uu ka adeegsado hadhowna aad duruufta markay kuu saamaxda aad adeegsato inaad inaad tababarto waa wax culimmada qaarkood ay yidhaahdeen ilaahayna wuxuuna yidhi haddii aydan aqoon lahayn culimmada wax weydiiya culimmadii marka qaarkood xadiidka cidin kiraysa ma jirto xadiidku wuu qoran yahay hadday culimmada qaarkoodina leeyihiin xadiidku qaybtani kuma jirta way ka baxsan tahay waa markii dhib la wadiyo waa markii dan la leeyahay ay culimmadu ina leeyihiin iyagaa yaqaana sida diinta loo fahmo inagu iyagaynu dabagelaynaa waan ogolahay laakiin inay caado kuu noqoto joogto kuu noqoto ood iska banaysata ma ah duruuf khaasa iyo awqaad khaas ah haddii la yidhaahdo ha laga soo reebo culimmadu way ka soo reebeen taas waan ogolahay ruuxii isagu ilaahay ka cabsada yidhahdo anigu waan iska dhaafina lagu qasbi maayo oo la odhan maayo ilaa uu ilaaba ha yeelin dooddu innaga marka way inoo furan tahay aragtidu way jirtaa anigu taladaan siin lahaa waa taa ruuxa laakiin dooddu way way way way way gara martay waddadeedii waa gartay isla su-aashaas hadda ka hor sheekh shariif oo soomaaliyana madaxweyne ka soo ahaa maxkamadihiina madax u ahaa koleba nin culimonimo iyo diin lagu tirinayo ayaa la weydiiyey maruu la kulmay wasiiraddii arrimaha dibadda ee maraykanka hillary clinton oo la yidhi maxaad u salaantay wuxuu yidhi haddii niyad ama dareen uusan jirin rag iyo haween ahaana oo unsalaan caadiya ay tahay oo wax ka dambeeya aysan jirin waa waa dhib ma leh buu yidhi taas ma ku raacsan tahay
ninyaho ma odran karo dhib ma laha niyadda ku-xiritaankeeda iyo waxaasoo dhan dhinaca markii diinta tafaasiisha laga hadlayo wuxuu u baahanayaa dil adilla sharcigu u baahan laakiin waxaa jirta qawaacid sharcigu ay culimmadu inoo sameeyeen oo diinta lagu fahmo oo eegayaan mar walba dhibaatada ka iman karta iyo maslaxada ka iman karta iyo in la eego oo la isu miisaamo waxaan aaminsanahay sheekh shariif oo madaxweynaha soomaaliya ah naagta wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka ooad og tahay halka ay ka joogto dowladda soomaaliya nolosheeda iyo dhuunteeda iyo xaaladeedu haddii uu u diido inuu gacan qaado dhibaatada isagii iyo diintiisa iyo dadkiisaba ka soo gaari karta ayaa ka culus aniga aragtidayda in uu islaantan gacan qaado isagoo wax danhi aysan ugu jirin marka waxaan odhan waxaan leeyahay wakhtiyada qaarkood iyo duruufta qaarkood waa laga soo reebi karaa culimaduna way ka soo reebeen iyagaana ilaahay inooga cabsi badan iyaga diinta inooga aqoon badan xukunkan ruuxu markii uu wax aan adiga kula qumanayn sameeyo diinta laga saarayahay taasi wax inagu cusub weeye diinta ka mid ma aha aragti kala duwan baa jirta culimadaa leh masaa-isha culimadaan u daynaynaa midkaad raacdabana waa sax anigu laakiin talada waxoogaa sinba si baan u hayaa dadka odhanayo bal marka uu koowaad iyo meelaha qaarkood iyo gaar ahaan markay kamaradihi kugu fooraraan iyo markaas yaan maadaama la ina bursanayo yayna kasii darina dhibaato kale dadka usii geysanina keligeedna ma aha dadka loo istaagayaa kamida wiilashii waagi la xidhi jiray maxkamadda aad baan arrintaa iskaga hor nimid maxkamadda markii lasoo gelay istaagitaankeeda kamida waxyaala fara badan oo noocaasa kamida oo u baahan yahay qofka muslimka ihi markaa intuu fiiriyo inuu bi uu ku jiro uu eego waa gartay hadda culimmada ugu waaweyn gobolkan victoria ad ka mid tahay golaha muslimiinta victoria ka mid tahay sheekh weyn baa tahay kulamo badan baa ka qayb gashaa haddii matalan kulanaad ka qayb gasha maanta oo wasiirad gobolka victoria ka mida ay gacanta kuu soo taagta adigu sheekh ahaan ma salaami lahay
xasanow way jirtaa marada ay arrimahaas oo kale isoo mareen waxaan marba arrinta sida ay igu qabsata umaan runtii ula dhaqmaa haddaan ku idhaahdo weligay ma ahna salaamin oo gacanta maana ruux u dhiibin been baan kuu sheegay haddaan ku idhaahdo mar walba waan salaamaan iyadana been baan kuu sheegay meel baan ka shaqayn jiray dad dumaroo fara badani ay ka shaqeeyaan xaqiiqatan waxaan arkay ruuxa markaa hore aad aad idinku isugu horreysa markaad u dulqaadato deedna aad u sheegto ku ogaado isagaa marka dambe cudurdaar kuu bixinaya dadka kale markay yimaadaan isagaaba difaac kuu noqonaya oo odhanaya dadka sii warbixiyo oo u sii sheega marka ummadda aynu wax barno barid aynu wax barno markaynu la kulanno aynu barno iyagana xaaraan iyo xalaal arrintu ma joogto inaga ina joogta inaga maadaama ay ina joogtana aynu aynu isu miisaanno masaalixda iyo madaarta ka imanaysa aynu isu miisaanno isla warbaahinta beryahan waxaa ku jirtay nin ka mida madaxda muslimiinta gobolka new south wales kaiser trad oo telefishin lagu wareysanayay habeen dhoweed ayaa sheekadu waxay soo gashay haweenka gacanta lala aado ama waxa domestic violencega loo yaqaano hadalkiisii waxaa ku jirtay marka oo aad miidiyuhu ula boodeen inuu yidhi violencegu ama gacanka hadalku waa last resort ama waxa ugu dambeeya weeye isagoo markaas marka hore waa inaad haweenta la hadashaa waa inaad maaragtay counselling siisaa la talisaa isagoo leh aadna loogu qabsaday marka weli iyadoo laysu miisaamayo diintu waxay qabta iyo dalka aanu ku noolnahay iyoiyo bii-ada aanu joogno arrintaas laftigeeda ma mar waxaa jirta haweenta gacan loo qaadi karo dalkan australia
xasanow xikmad baa loo baahan yahay markii la wada hadlayo xikmad baa loo baahan yahay anugu waxaan odhan lahaa un kaysartaada ka bilow haddii la ii sheegi lahaa sheekada islaantaada ku bilow markaa islaantaada garaacdo ood soo budhaysa aynu isu imanaynaa xaqiiqatan wax munaasab ah ma ah weliba waktigan hadda la og yahay akhi fillaah inagu ilaahay baa ina abuuray ilaahayna xikmadiisa inuu isagu inaga xog ogaalsan yahay waan aaminsannahay nusuus buu inoo soo dejiyo kitaab iyo quraan kitaab qur'aan iyo xadiidka nabigaan haysanaa culimmadu waxay isku garamarsan tahay ma aha qur'aanka jiritaankiisa iyo xadiidka waa fahanka maadaama fahankii uu kala duwan yahay ruuxa qofka caaqilkaa waxaa loo baahan yahay inuu fiiriyo dadka la hor jooga caqliga uu kula hadlayo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan umala inuu cabdulaahi bnu cabdullah cali bnu abi taalib iyo cabdullahi bn mascuud midu aha garan maayo iyo inay labadoodaba ahayd khaatibu nnaasi calaa qadri cuquulihim dadkaas waxgarashadoodu meesha ay joogta kula hadla aturiiduuna an yukadaba allahu warasuuluhu ma waxaad rabtaan ilaahay iyo nebiga in la beeniyo ruux markuu waxaasoo kale ku hadlo dadkii muslimiintii oo dhan oo farta lagu fiiqaya wuxuu ka dhigayaa dad violenty ah wuu ogolaaday violenty baa jira dadka waa la laayaa kelma dumarka waa la garaaci karaa wixii laga hadlayo o dhan buu wuu qiray marka waxay la tahay xikmadu way way ka hoos martay arrin taas muxuu ka leeyahay sharcigu arrintaas markii la yidhaahdo inagu markaynu muslimiinta inaan wada hadlayno mas'aladu waa mas'alo tafaasiil dheer u baahan haddana markii tafaasiisha la yidhaahdo axaadiis fara badan oo nebiga laga wariyey calayhi salaatu wasalaam oo sbasifiga oo uu leeyahay toddobaatan qof oo dumar ah ayaa guriga nebiga yimid oo naag weliba ninkeeda ay ka dacwoonayso in loo gacan qaado kuwaasi dad fiican ma aha axaadiis fara badan oo nebigu uu sheegayay calayhi salatuslm sidee nunka islaantiisa intuu u garaaco haddana habeenkii ula seexanaya axaadiis nebigu uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam uu ka digayo uu leeyahay dadka ku waxaa idinku fiican kuwa reerkooda ugu fiican un reerkaygaan ugu fiicnahay waxay ila tahay sheekh islaan la qowldhaamiyaa inaan loo fiicnayn
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dbccom dbcu xariijin soomaali